waxaa tababar magaalada muqdisho ugu soo gabagaboobay qaar ka tirsan ciidanka boliiska soomaaliyeed la rabo in degmooyinka dhowaan ama degmooyinkii u dambeeyey ee laga baxshay gacanta kooxda ugus si loogu soo celsho hanaankii dowladnimada in adeegii ku aadana xagga amniga dowladda ay ay fududeyso ay geyso isla markaasna saraakiil ka tirsan ciidanka boliiska soomaaliyeed iyo askar ayaa loo tababaray saddex iyo toban degmo oo ka tirsan gobollo kala gedisan oo dalka ku yaala kuwaasoo dhowaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka xoreeyeen ama ay ka saareen
gobollada marka ay tegi doonaan waa gobolladee waa gobollo fara badan oo runtii isugu jira gobollada dhexe gobolka baay bakool gedo jabooyinka dhammaan howlgalladii u dambeeyey oo socda waa saddex iyo toban degmo oo ka kala la kala yidhaahdo degmada rabdhuure jalalaqsi buulo burde cadale warsheekh qoryooley ceelbuur waajid degmada mahadaay maxaas baar dheere oo ad ogtihiin dhowaan in gacanta cadowga laga baxshay degmada tieglow iyo degmada controwarey marka waa saddex iyo tobankaas degmo boqolaalkaas ka tirsan ciidanka boliiska soomaaliyeed ayaana la geyn doonaa already tababarka way dhamaysteen in la geeyo oo ay ka ka ka bilaabaan hawshii adeegii loogu talagalay weliba waxaa intaas sii dheer inay yihiin waxaa afka qalaad lagu yidhahdo t o g ama tababarayaal ayagu wax sii tababari doona maxay tahay marka waxyaabaha la baray ee ay tababarkaas ku qaateen runtii waxaan la dagaalayno waa cadow waxaa ugu muhiimsan in la baray ama loo sheegay in ay marka hore ilaaliyaan maxaa la yidhahdaa naftooda oo ay ilaaliyaan nafta dadka ay wakiilka ka yihiin ee gobollada dhowaan cadowga oo farahooda laga baxshay laga yaabo dadkuna inay weli maskaxdooda qaarkood kusii jirto fik fikirkii qaldanaa ee kooxda ugus ay dadkaas ku haysay muddo aada u dheer degmooyinka qaarkood ood og tahay in ilaa saddex sano afar sano gacanta kooxda ugus oo ku jiray marka in dulqaad dheeraada loo yeesho dadka bulshada noocaas oo maskaxda ay ka daaliyeen cadowga in boliiska soomaaliyeed markii meesha la geeyo oo u turo oo yacni shaqadii boliiska laga yaqaano boliisku waa bulshada bulshaduna waa boliiska marka inay abuurtaan community ama bulsho u diyaarsan nabadda iyo systemka dowladnimada wacyigelinta iyo waxaa loo yaqaano community policingna inay ka bilaabaan degmooyinkaas la geeyey cashare ku aadan runtii in amnigana la sugo dadkana loo gargaaro maadaama laba shaqa laga rabo inay labadii shaqaba diyaar u yihiin ciidankaas tababarku soo dhamaystay oo aan rajeynayno in degmooyinkaas markii la geeyo wax fara badan amniga degmooyinkaas ay ka qaban doonaan haddii alla tababarka marka iyaa fududeeyey muddo intee leg busoo socday tababarkani wuxuu socday in ka badan dhowr iyo toban beri ugu yaraan shan iyo toban beri ayuu socday oo ka socday magaaladan muqdisho waa waana saraakiil ka tirsan ciidanka boliiska soomaaliyeed waxa la baraayana waxay ahayd sida meelaha ay u socdaan iyo inay macluumaad fara badan ay ay runtii ka qaataan dadka la tababarayna waxaa xusid mudan inay awalba ka yimaadeen degmooyinka qolaka loo tababaray degmo kasta dadkeedii ayaa loo tababaray looguna tababaray inay noqdaan macalimiin ayagu berri sii tababari kara deegaanka ay ku noqdaan ka samayn kara waxa loo yaqaano community policing ama in bulshada iyo boliiska xiriirkooda la wanaajiyo tababarku mudduu ka socday magaaladan muqdisho waxaa furay wasiirka amniga gudaha waxaana fududeeyey saaxiibo caalami ah oo boliiska soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeedba ka taageera tababarka iyo macal tababaridda ciidanka boliiska soomaaliyeed dugsiga generaal kahiye oo ciidanka boliiska soomaaliyeed oo ku yaala magaalada muqdisho ayayna tababarka ku dhamaysteen waxaan rajeyneynaa markii ay tagaan degmooyinka loogu talagalay in isbedelkooda shacabka degmooyinkaas ay arki doonaan waxaana ugu baaqaynaa dadka degmooyinkaas loo tababaray inay ka faa'iidaystaan fursaddaas oo ay qolo kasta ku dadaasho degmadeeda inay kusoo dhaweyso ciidankaas boliiska soomaaliyeed ee tababarka ku dhamaystay magaaladan muqdisho si ay wax uga qabtaan amniga deegaankooda oo ay noqoto degmo kasta mid isku filan oo iyada horumarta goormaa lagu wadaa marka in ay tagaan degmooyinkii loogu talagalay inay ka shaqeeyaan maadaama tababarka ay soo dhamaysteen maanta waxaan rajeyneynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan maadaama degmooyinkaas ay u baahan yihiin runtii adeegii amniga gaar ahaan ciidanka boliiska soomaaliyeed in sida ugu dhaqsiyaha badanle aan rajeyneyno ayaga u dhamaystiran yihiin agabkii ay ku shaqayn lahaayeen inay ku gaaraan qolo kasta degmadii loo tababaray si ay u bilowdo hawsha baaxadda leh oo ay ka sugayaan shacabka soomaaliyeed ee ku nool degmooyinkaas oo iyagu runtii haysatay xaalad bini aadanimo xaalad amnina ay ugu sii darsantay sida marka dhanka amniga waxa uga aadan ayay ciidankan haddii alla idma sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku gaari doonaan goobihii loogu talagalay